Guddiga Gurmadka Degdega ah ee Degmada Cadaad oo haya deeq biyo ah gaarsiiyay qoysas ku nool deegaanka Qalaanqale ee degmada Baxdo. Qoysaskaasi ayaa isugu jira carruur, haween iyo odayaal kuwaas oo u badan xoolo dhaqato iyo beeraley. Qaar ka mid ah qoysaska biyaha la gaarsiiyay ayaa sheegay inay waqtigan baahi weyn u qabeen biyahaasi iyagoo u mahadceliyay cid kasta oo gacan ka geysatay.
waxaan saga ka joognaa deegaanka qalaanqal oo hoostaga degmada baxdo ayaan saga ka joognaa una jira baxdo afartan kiilomitir waxaa saga ka noo jooga oo ilaahayna siiyey ee, biyo macawino ah aa saaka ilaahayna siiyey dad muslimiina noo soo direen biyahaas oo ay nooga soo noo soo direen gurmadka guddiga abaaraha degdega cadaad ee degmada cadaado ku sugan ayaa biyahaas noo soo diray dadkaas waxaa noo kii soo qaaday iyo kii soo diray iyo kii ka taliyey waa u mahad celinaynaa ilaahay dembigooda ha dhaafo ilaahay muraadkooda ha sahlo ilaahay wuxooda ha barakeeyo Ee, waxaan baahi oo haynaa meeshan waxaa ka dhacay roob la'aan waxaa ka dhacay haddaan ilaahay hebelagan colaad waxaa ka dhacay haddaan ilaahay lagan jiilaal daygsaan u dhowraynay diraac nooga baxay guntihii waa dhammaadeen biyihii waa dhammaadeen wax allaale wixii diraac loogu talagala mar horay fuuqsatay haddaan ilaahay laga waayin ilaahay ilaahay roob hana siiyo dhibaato aadaha dadkan hayda ilaahay ha ka bixiyo ilaahay asaga risaaqadiisa waasac tahay waxaan joognaa saakay deegaanka qalaanqal oo galguduud ka mida oo hoos taga degmada baxwo waxaa noo yimid oo dad muslimiin noo soo direen biyo ay nagu sadaqaysanayaan oo noo soo gurmadeen guddiga abaaraha degdega oo cadaado ku sugan baa noo soo diray ilaahay mahadle ka gaadho waanaguna waan u mahad celinaynaa ayagana sadaqa allah uga dhigo ilaahayna ha barakeeyo waxaan kaloo intaas ilaahay baa ku mahadsan wax kastaba ilaahay baa ku mahadsan isagaan rasaska ka sugaynaa roob iyo barwaaqaan sugaynaa ilaahay baan waxa weeye hoos joognaa bini'aadinimada iyo walaalnimada iyo yacni maaragtay waxaan haya oo roob la'aanta iyo colaadaha iyo waxa meesha ka jira waxaan doonaynaa in nala kala qayb qaato walaalaheena soomaaliyeed